الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كلمة اليوم تتعلق بموضوع عظيم حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة وكل أحاديث عظيمة صلى الله عليه وسلم حديث معانيه واسعة وفائدته كبيرة maanta waxay ku saabsan tahay insha allahu tacaala kelimadda aan soo jeedinayno xadiis ka mida axaadiista nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas waa xadiis weyn macnihiisu wan yahay faa'iidadiisu badan tahay qofka alla garansiiyo subxaanahu wa tacaala iyo cidda ilaahay waafajiyo inay ku camal fasho بمقتضى معنى الحديث معناها حديثك كان يقفك إلى أي وافجي إنه كو عمل فلو وحديث ويوي وحديث ويوي فإذا بضل حديث أسوقاتي في الحقيقة أسباب بغن ويقوه الرئيسه لأنه معاني بغن وآذو فرب بغن أي حديثك كلا صدي dhammaanteenna inaan isxusuusino macaanida aan u baahannahay xadiidka min naaxiyati sanad waa xadiid saxiixa leanna wuxuu ku soo arooray asaxu kitaabayni fi lxadiid albukhaari wa muslim saxiix albukhaari wa saxiixu muslim bimacna alxadiidu muttafaqun calayh kama istalaxa calayhi alculamaa والحديث مروي عن الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أبي هريرة وحوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كولوان مقلي أيجري أبو هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله مغعولا لما شيقين قبيلائهن لما شيقين لكن وحال شيقي صفة لشيقي سمعنه وعام نقضه قف كستو صفة لغيره قبل يويل dumar iyo rag qof yar iyo qof weyn qofkii sifaadka laga helo inuu macnahaa soo gelayo sabca waa toddoba wey rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam sabca waa toddoba yuhilluhum allah ilaahay baa haraynaya fii dillihi harkiisu alla ku haraynaya subxaanahu wa tacaala fii dilli harkiisu alla ku haraynaya waa goorma yowma maalin buu ilaahay haraynayaa toddobadaas laa dilla had uuna jirin maalin gaar ah oo had iyo geed iyo qabow iyo biyo iyo guri iyo meel la istaaga ayna jirin yowma laa dilla maalin uusan har jirin ilaa dilla harkiisa mooyaan ilaa dilla ee dilla rabbinaa subxaa rabbinaa subxaanahu watacaala harka ilaahay mooyaane har kastoo maanta jiraay waa har ilaahay wey laakiin maalinkaa waxaa hadhee maanta jira guryaha iyo geedaha iyo gidaarada iyo meel kastoo had laga helaa maalinkaa ma jiraan har khaas unbaa jira had gaara oo ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waa maalin meel kaloo la harsado ayna jirin ilaa harka ilaahay ee gaarka u ah mooyaane toddobadaasi wa'ayo toddobadaa ilaahay harkiisa harsanaya maalinka aan har kale oo la harsadaa jirin maalinka geed uuna jirin guri uuna jirin gidaar uuna jirin meel lagu gabada ayna jirin maalinkaa toddobada qof ee sharaftaa la siiyey ee sidaa gaarkaa loo maamuusay ee sida gaarkaa loo soo dhaweeyey ee sida gaarkaa loogu naxariistay maxay yihiin toddobadaas ee ilaaha harkiisa gaarkaa uu u harsiinayo subxaanahu wa tacaala uu fadhiisinayo oo uu soo dhaweynayo caza wajal waa kuwa toddobadii rasuulka inoo cadeeyey sala allahu calayhi wasalam imaamun caadil washaabun nasha fi cibaadati illah ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين رواه البخاري ومسلم إمام عادل وإمام عادلة هقامي قصور له عادلة ذلك قصورة حق يقانا وشاب ولد اليراء قبض اليراء متك سوي نقول كرتا نشا كبر باري كويناري في عبادة الله ورجلان waa laba nin waa laba gabdhood taxaabaa fi llah ilaahay daraaddiisu jeclaaday ijtamaca calayhi kalgacaylka ilaahay daraaddii ay isu jeclaadeen ku kulmay hadday wada joogaan watafaraqa calayhi kalgacaylka iyo jacaylka ilaahay daraaddii isu jecel yihiin ku kala tegay hadday kala tagaan warajulu dakara allaha khaaliyan waa qof weeye ama nin weeye ama haweeney weeye dakara allaha alla xusay khaaliyan isagoo keligii ah fafaadat caynaah indhihiisu ay ilmeeyeen ilaahay buu xusay isagoo keligii ah ilaahay bay xustay subxaanahu wa tacaala iyadoo keligeeda markaasay ilmaysay khawfan min allah xayaa'an min allah يعني حبا لله أما إلهي يتعشى سبحانه وتعالى إلهي وكحشوني الله يكعب سنيان ورجل قلبه معلق بالمساجد نوي قلبي يسو مساجد ذا اللي حريان مودو فينوس مساجد كصورة عمل أي قلبي يسو مساجد وحرياي ورجل تصدق بصدقة ونوي أما هويني معنوه هو مدوي تصدق صدقيستي بصدقة صدقت صدقوا صدقيستي فأخفاها مكاسو قرية مموتين إن متوسين كما من يسنين مشي شيء حتى لا تعلم قرنتي سوحي قاد هير حتى لا تعلم إني سنقان شماله بدحديسو ما توفق يمينه مدكتي سوحي بحنيسو واصيغ ومبالغوي بمعنى وتعبير عن الإخفاء وتعبير لا تعبير لي ويسده وأكري أين واحد أفري سمعتون ووجر صدق ذي سوي ورجل نوي دعته امرأة ذات منصب وجمال هوين يبقوا يارتي دونتي حمان كرادسي لكن هوين إذا هوين عادي معه haweeney iska caaliga raqiisa ma aha waa haweeney madaxnimo iyo quruxintaba loo dhammaystiray caayila ka dhalatay qurux badan loo arko maaragtay inay meel saro tahay markaasay u yeedhay markaasuu maca daalika isagoo baahan oo maaragtay aan wax maanica ama xisi ah ama macno weya toona uuna u diidaynin ayuu ilaahay cabsiya subxaanahu watacaala uga leexday arrinta ilaahay buu xusuustay mowqafka ilaahay buu xusuustay markaasaa wuxuu yidhi ma aamusinoo keliya wuxuu yidhi carabkiisaa ku dhawaaqay inii akhaafu allaha raba alcaalamiin waa sabaynaha wallahi waan u baanahay inta xaajo wax kasta waan samayn kari lahaa laakiin ilaahii abuuray subxaanahu watacaala caalamiinta abuuray ayaan ka cabsanayaa zinadaa ma samayn karo xumaantaa kuma dhacayo ilaahay kama ilaahay subxaana watacaala kama caraysinaya ayuu yidhi toddobadaa weeye walaalayaal toddobadaa buu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxay hadhsanayaan maalinka aan hadh jirin ilaa hadhka ilaahay mooye maalinkaasi waa ke waa yowma alqiyaama yowma alcardi cala allah subxaanahu watacaala maalinka dadka alla loo bandhigo subxaanahu watacaala marka qorraxdu ay dadka ku soo dhowaato qaaba qawsayni aw adnaa qorraxdaad aragtay intaay naga fog malaayiina siniina bawiya ayaa waxaa la keenayaa madaxa dadkaa la keenayaa dhibaato oo dhan baa dadka ku dhammaanaysa naftu qofka binu aadmigaa waxay gaadhaysaa meel weligeed ayna gaadhin hadh ma jiro geed ma jiro wax qorrax kaa ilaaliyaa ma jirto qorraxdeeda way soo dhowaatay waa maalin hawlkiisa iyo dhibaatadiisa cid tasawuri karta ma cid maanta adduunyada joogta oo fahmi kartaa ayna jirin ilaahay baa soo degiya subxaanahu watacaala fi hada alyawmi alcadiim carshigiisa carshu raxmaan maalinkaasuu ilaahay sheegay subxaanahu watacaala sideed malag ayaa wada يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ومالك أوي إلهي بقى الله هذه مخلوقاتك موقفك عصيبك يا شديدك ومخلوقاتك السوي مادين اجتمع فيه الأولون والآخرون والآخرون ما أنت ما شخص السوي مادين سيدة حديث صحيح كسقناتي markaasuu ilahay leeyahay subxaanahu watacaala liman ilmulku lyawm liman ilmulku lyawm wuxuu jawaabi karaa maalinka ma jira ilaahay subxaanahu watacaala maanta boqortooyada yaa iska leh away boqorradii adduunyadu ana almelik ayna muluku lard aniga yaa boqore away boqorradii dhulka ee boqornimadii awoodda sheeganayay kuwii dulmiga iyo fasaadka dhulka ku faafiyey away ee kibray cid u jawaabaysa ma leh markaasuu ilaahay isagu isu jawaabayaa subxaanahu watacaala lilaahi alwaaxid alqahaar mowqafka saasee sidaa u culus walaalayaal maalinkaas ayuu ilaahay subxaanahu watacaala dad buu si gaara u maamuusaya toddoba qof toddoba ruux toddoba keliya ma aha waa toddoba sifo ciddii ku sifowday ayuu ilaahay si gaara u maamuusaya subxaanahu watacaala waxaa loo horraysiiyey imaamun caadil imaamun caadil imaam weeye qaa'id weeye dad buu hogaaminayaa ama imaamnimo caama ha noqoto guud oo ta midda madaxnimada ee dadka maamul ama madaxweyne ha sheegto ama amiir ha sheegto ama boqor ha sheegto imaam caama hadduu yahay iyo imaam khaasa labadaba miduu yahayba waxa weeye imaamkaas hadduu ku xukumo midkaa lagu daynayo qaa'idka cadaalo iyo garsoor iyo dulmigoo laga fogaado iyo addoommada oo maaragtay loo naxariisto hadduu ku dhaqmo oo shahwada nafta iyo maaragtay dadka inuu ku xadgudubta ugu yeeraysa uu khilaafo shaydaanka uu khilaafo uu cadaalo sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala maalinkaa iyada ah nimcadaas weyn iyo maamuuskaa gaarka ayaa loo ballan qaaday imaamun caadil walaakiin su-aashu waxa weeyaan ayna imaamulcaadil imaamka caadilkaa maanta awey bal ummadaha muslimkaa maanta khaasatan dhibaatooyinka haysta arag ilaahay wuxuu ku salliday a'immatu jawrin wa dulm a'immatu jawrin wa dulm waa imaamiye madax dhaalimiin ah jawr iyo dulmi ku dhaqmaya aan cadaalo aqoonin cadaaladu samaawaadka dhulka ayaa ku dhisan imaamun caadil إلهي وحول سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلهي سبحانه وتعالى وحو أمر إلي عدالة بدك سمي عدالة حتى المحاقة عرورت هذا وهي العدالة أصميسو نبي قال يوني يا صحابي ويمي صلى الله عليه وسلم مركز يا رسول الله wiilkayga hebel waxaa siiyey waxa beertaasaa siiyey ama waxaasaa siiyey markaasuu yidhi acdayta acdayta ikhwaanahu misla ma acdayta aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam walaalihiisa kale inta waxaad siisay miyaad siisay markaasuu yidhi markaasuu asxaabi wuxuu yidhi maya yaa rasuul allah ma siinin markaasuu yidhi laa tushhidnii calaa zuur مخاتي ظلمي هاي كليني برسولك صلى الله عليه وسلم ظلمي مخاتي هاي هدقن يعني الماء غوض وحسيسي كي كان عارو حسيسن واتوري ظلمي وي محا ظلم للمكة نكي وحا انت كبضا ويحا وحا ان كبضا نكي ظلمي كسمية رعية ديسا إيا ما أردكم مسؤولك كيها ظلمي كسمية فساد كسمية حمان وقامية بالكورا كان حاسوغي يوم القيامة حديث صحيح وحاكو سقنادي صدح إلهي سبحانه وتعالى وإسك حجابا مالك عن هذا كشاكينينو إذا تضع تاغنتاي أي إلهي إسك حجابا من فيريو عذاب نوق ليا سبحانه وتعالى صدح لا يسمحيهن من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره رسولك حول صلى الله عليه وسلم نيك أمورت مسلمين توح مسؤول كان نقضة وحو دون بها هذا مسؤول بعد كان نقضتي مال شيء دون بها هاتو هدي نكاس إسك حجاب مسلمين تدباتوين كودا وأولدونين إنو حليو دنتوضا وكفقادو فقر غورا وإسك قريو وأونا ساعدين إلهي واسك حجارة سبحانه وتعالى مالك القيام إساقوا باهن إساقوا ماركتي فقيرة إساقوا آذيات إلهي سبحانه وتعالى رحمة إيسا وقباهن أيو إلهي إسك قرية وفاقد إيسا وندك قلن وحاجة إيسا وندك قلن وفقر إيسا ونأيقن إذا كاسوا حويان وإمام عادل ومدك إلهي وحركة وقهرية halkaa la siinayo maxaa loogu horraysiye walaalayaal waxaa loogu horraysiiyey leannu bini aadmigu naftiis waa daciif markuu dareemo inuu wasudo helay inuu xoog helay maaragtay naftiis waxay ugu yeedhaysaa dadka inuu ku xadgudbo xuduudda inuu dhaafo ina alinsaana la yabqaa an ra'aahu istaqna ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacala insaanku wuu xadgudba markuu dareemo inuu waxoogaa khayrinimo markuu dareemo inuu maaragtay qofna u baahnayn inuu maaragtay awood yeeshay muslimiinta dhibaatooyinka maanta ku dhacaya iyo xukaamta daalimiinta ee lagu salliday laa yarcuuna fii mu'minin ila walaa dimma qof mu'mina aan ku ilaalinaynin ilaahayna aan kaga cabsanayn subxaanahu wa tacaala acdaada ilaahay kaashaday kitaabka ilaahay tuuray dulmi iyo maaragtay jawr ku xukumay kuwaa ma aha laakiin imaamka caadilka ee harkaa ilaahay subxana wa tacaala sida khaaska u adsanaya waa midka caadilka ee raciyadiisa ku xukumay si cadaala ah si garsoor ah qofna maaragtay aan aan maaragtay qabyaalad iyo maaragtay xigto aan xaq kale u siinin waa midkaa weeye amiir lmuuminiina cumar alimaam alcaadil imaamkii caadil ah caadilka ahaa imaam cumar ibn alkhataab radia allahu tacaala canhu khaliifatu rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ahaa imaam caadil ah waxyaaluhu odhan jiray waxaa ka mid ah والله لو عثرت عثرت بغلة في العراق لسأل لسألني الله سبحانه وتعالى إلهي بيودي لها وهدي بغلة عراق شوكتا مدينة شوكا هدي ودا ودا يقد يقد على أي ما تقد لا توتو وحان كعب صلى الله إلهي يوديو محاد وضبة أدوغو غاتشوي لكن كوا مانتا iska dhaaf baqlaya xayawaana dadkii bini-aadmiga basharka muslimiintii ayaa la baabiinayaa walaa yashcuruuna bidalik ma dareemayaan wax mas-uuliyada inay ka saaran tahay ma moodid dulmi iyo fasaad kuwaa ma aha kuwaa ma aha imaamun caadil kuwa hadka ilaahay harsanaya maalinka qiyaame ma aha laakiin waa kuwa ilaahay uu iska xijaabaya subxaanahu watacaala iyagoo u baahan qaybta labaad ee xadiidka ku soo aroortay washaabu nashaa fii cibaadati illaahi waxdah washaabu nashaa fii cibaadati illaah waa wiil dhallinyaraa weeye ama gabadh dhallinyaro ah oo ku koray ama ku kortay cibaadada ilaahi subxaanahu watacaala ma yaqaanaan ilaa ilaahay mooyaane ma yaqaanaan ilaa dikriga ilaahay mooyaan subxaanahu watacaala maxaa loogu khaas yeelay shaabka ku koray diinta ilaahay subxaanahu watacaala leanno dhammaanteen waxaan garanaynaa markuu ninku shaab yahay ama gabadha ay dhallinyaro tahay waxaa weeye arrintaasi waa madanna waa meesha lagu simbirraxoodo ee gafkii akhdaada lagu galo laakiin shaabkan ama gabadhan wanaagsan mid xumaan galay maaha baahi waalidiin bay ahaayeen xumaan kumayna dhicin qur-aan akhris iyo masjid iyo cibaadada ilaahay iyo biri waalidayn waxaasay ku soo koreen way ku waynaadeen sidaa ayay ku dhinteen ilaahay bay la kulmeen subxaana wa tacaala idan kuwaas waxay muteen maamuuskaa gaarkaa in la maamuuso oo maalinka qiyaamee dhibaatadaasi ay jirto harka ilaahay harsadaan subxaana wa tacaala waxaa jiri jira nin loodhan jiray ayuuba sakhtiyaaney nin taabici ayuu ahaa ayuub nin dhalinyaro ayuu ahaa magaalada basra la yidhaahdaa basra ayuu ku koray wuu joogay nin dhalinyaro ayuu ahaa ilaahay mooye wax kale muuna aqoonin subxaana wa tacaala gurigiisii masaajidka ayuu u dhexayn jiray wejigiisa wuu nuuri jiray iftiin markuu socdo wuu iftiimi jiray dadku markay arkaan dukaamadooda iyo waxay wataan intay ka dhaqaaqaan ayay xoran jireen laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ilaa uu ka yidhahda imaam xasan albasri radia allahu tacaala can ayaa wuxuu yidhi waxaan u malayn inuu yahay min shabaabi ahli ljanna min shabaabi ahli ljanna ayaan u malaynayaa buri ayuuma sakhtiyaaney ninkaasoo kalea la rabaa waa midka maaragtay maalinka harka wanaagsan harsanaya wey ma yaqaano ilaahay mooye subxaana wa tacaala ma yaqaano cibaadada ilaahay mooyaane ma yaqaano daacada ilaahay mooye subxaana wa tacaala meel xumaan lagu sime ma istaagin kalaab iyo meel khamri lagu cabi muuna istaagin fadhi xumaan lagu sheegayo oo turug lagu ciyaariyo dad lagu xamaliyo muuna istaagin qabiilo iyo maaragtay fadhi kudir meel lagu hayo muuna fadhiisanin maaragtay wuxuu ku weynaaday ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala wa qira'atu alqur'aan majaalis alcilmi waaldikr ayuu ku weynaaday ilaa uu ka dhinto markaasuu mutay in uu maalinkaa harsado harka ilaahay subxaana wa tacaala qaybta saddexaad ee xadiidka rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam rajulaani taxaabaa fi llah ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayh waa laba qof wey oo oo ilaahay daraaddiisu jeclaatay hadday wada joogaan hadday kala tagaanna iyagoo alla dartiisu jecel ayay ku kala tageen almaxabatu lilah subxaana wa tacaala wa fi llah wax maslaro adduunye ah oo ka dhaxaysaa ma jirto wax qabiilo ah iyo qoys ah ooy wadaagaan ma jirto wax manfaca iyo masaalix kale iyo saaxiibtinimo kale iyo sheekooyin kale oo ay saaxiib ku yihiin male waxay isugu yimaadaan waa kitaabka ilaahay ilaahay daraaddii inay isu kaalmaystaan masaajidka ma aadnaa qur-aan ma wada akhrisanaa muxaadaro ma soo dhegaysanaa ilaahay daraaddii bay isu kaalmaysanayaan alla daraaddii bay isu jecel yihiin alla daraaddii bay isu soo siyaartaan alla daraaddii ayay isu soo booqdaan kuwaa weeye kuwa maaragtay xadiidku uu inoo sheegay rasuulku xadiid wuxuu ku sheegay kale sala allahu calayh wasalam ana rajulan kharaja min qaryatin ilaa qarya يزور أخا له في الله فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا من الملائكة فلما مر الرجل قال له الملك أين تريد قال أريد أخا لي في الله قال هل له من نعمة عليك تربيها أو, ترب أو تربها قال لا غير أني أحببته في الله فقال صلى الله عليه فقال أنا رسول الله إليك يعني ملكا أرسله الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه فصبح كشيكي صلى الله عليه وسلم نبات لك صباح يسوى نولا الكيا بوقنية ملك بولاهي أصدري waddada ayuu galay malagii baa su-aal weydiiyey wuxuu yidhi xaggee u socotaa tuuladaasaan u socdaa buuri nin ilaahay daraaddii aan walaalo ku nahay ayaan soo booqanayaa markaasuu wax maslaxa ayaad ka leedahay ma wax dana ayaad ninkaa ka leedahay markaasuu yidhi wallaahi maya maya wax dana kama lihi laakiin ilaahay daraaddii baan u jeclaaday ayuu yidhi markaasuu malagii wuxuu yidhi waxaad ogaataa adna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaaday sida ilaahay daraaddii isagaba aada ugu jeclaatay idan walaalayaal ikhwatii wa akhawaatii fillaah dadkaa ilaahay daraaddii isu kaalmaysanaya ilaahay daraaddii isugu imanaya ilaahay daraaddii isu soo ziyaaranaya insha allahu tacaala waa kuwa gelaya xadiidkaa macnihiisa gelaya wey ilaahayna waxaan ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala rabbi alcarshi alcadiim inuu inaga dhigo dadkana dhegaysanaya oo dhan ee walaalaheena ee ilaahay daraaddii annagoon aqoons aqoonin magacooda aqoonina xaybtooda ilaahay daraaddii aan isku barana ilaahay daraaddii isu jecelnahay inuu ilaahay naga dhigo kuwaa subxaanahu wa tacaala maalinkaa harsanaya harkiisa ilaahay kuwaanu naga dhiga subxaanahu wa tacaala xadiis kaloo saxiixa waxaa ku jirtay wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya والمتزاورين في والمتجالسين في إلهي بارك سبحانه وتعالى كالجعل كي وحو واجبي جعل كي وحو واجبي كو أنا درادي سو جعلادي أنا درادي سو سو بوغدي أنا درادي سو فرستي وكواوي قيبت أفراد أولا لي الحديث كو وقو شاغي يا رسولك نور شاغي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه qof weye ilaahay xusay isagoo keligii ah oo indhihiisu ay ilmeeyeen laannu maxaa yeelay qofku markuu keligii yahay cid aragta ma leh oon ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala cid aan ilaahay ahayn oo aragta ma leh markuu ilaahay daraaddii u wayo subxaanahu wa tacaala indhihiisu u ilmeynayaan maxay ku tusinaysaa inuu ilaahay jecel yahay ilaahay inuu ka baqayo subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu ku xidhan yahay ayay ku tusinaysaa idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul waxa weeye haddaad maalin keli noqoto ha u qaadan inaad keligaa tahay naftaada haysoo dhan keligaa baa tahay waxaad doonta samee laakiin waxaa tira ilaahay baa ilaalinaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ina ilaalinaya dhammaanteen idan qofkaasi waa qof ikhlaas ikhlaaskiisu uu waadix yahay huyiyo sumcatoona kuma jiraan alimaam ibnu lqayim ayaa wuxuu sheegay wuxuu ka wariyey sheekhii magaciisa loo odhan jiray taqiyudiin ibnu shutayr ayaa wuxuu yidhi maalin ayaa waxaan arkay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala oo gurigiisa ka soo baxay ayaan arkay buuri markaasaan dabagalay bal wuxuu sameeyey inaan arkaan rabaa buuri guryaha markuu ka dhammaaday meel cillaha markuu tegey aniguna waan arkaya laakiin isagu ima arkayo ayuu meel fadhiistay markaasu wuxuu yidhi buuri laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir markaasuu ooyey markaasu wuxuu yidhi buuri waxaan maqlay isagoo leh waahruju min bayni albuyuuti lacallanii uxadisu canka nafsa bisiri khaaliya guryaha ayaan ka soo dhexbaxayaa ilaahay buu la hadlayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay buu la munaajoonayaa markaasaa wuxuu ihi guryaha baan ka soo baxayaa waxaan rabaa nafteeda inay kula hadashaan raba anigoo keligii ah yaa rabbi saas ayuu leeyahay waakhruj min bayni albuyuuti lacallanii uxadisu canka nafsa bisiri khaaliya idan walaalayaal waxaa loo baahan yahay waa arrin khaasa weeye dadka mu'miniinta saalixiinta ayuu ilaahay fursada oo kala siiya salaatuleyl hadoo u taagan ama ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala ama inaad aragto waxaad maaragtay la cajiibto min cajaa'ib illah oo aad la idmayso intaba way soo gelayaan insha allahu tacaala idankaasina waa fadli weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu siiyana maalinkaas sidaasaa loo maamuusaya halkaa wanaagsan ayuu harsanaya ama qaybta shanaad ama qolada shanaad ee la karaameeyey maalinka qiyaamada waxaa ka mida rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid qof masaajidka qalbigiisuu ku xidhan yahay jecel masaajidka had iyo jeer masaajidka qalbigiisa uu ku haya xataa hadduuna joogin xataa hadduu shaqo jiro macnaheedu ma aha qofku inuusan masaajidka ka bixin maya qofuu shaqu yeelan karaa danihiisuu soo qabsanaya laakiin waxa weeyaan xataa intuu ka maqan yahay qalbiga ayuu ku hayaa masaajidka markuu wakti helaba masaajidka ayuu imanayaa idan masaajidku laana maxaa yeelay masaajidku waa guriga ilaahay weye waa buyuutullah subxaanahu wa tacaala ahmiyad bay leeyihiin wax kale looma dhisin ila licibaadati illahi subxaanahu wa tacaala wa qira'atu alqur'aan wasalaa wa dikr allah ilahay dikrigiisa iyo qur-aanka oo la akriyo iyo salaad ayaa masaajidka loo dhisay waa meel ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan maaragtay si gaara uu u leeyahay weeye oo isaga lagu xuso subxaanahu wa tacaala في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله في بيوت أذن الله أن ترفع guri ilaahay subxaanahu wa tacaala in la camiro oo la dhiso ilaahay amre weeye uu idmo weeye subxaanahu wa tacaala magaciisaa lagu xusaa habeen iyo maalinba waxaa ku cibaadaystaa rag ama dumar waxay dooniba ha ahaadeen kuwaasoo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna ka mashquulinaynin tijaaro iyo hadal iyo wax ka mashquulinayaa ma jirto dikriga ilaahay iyo waanadiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay maaragtay in loo hogaansamo salaaday ogayaan zakaday bixinayaan ilaahay bay ka cabsanayaan subxaanahu wa tacaala idan akhwatii fillah masjidku waa meel fadli badan wey aadaab buu leeyahay aadaabta masaajidka iyo umuurihiisa dabcan darsi muxaadaro gaaray u baahan yihiin laakiin aham shay waxa weeyaan aadaabta masaajidka in la ilaaliyo waxaa loo baahan yahay masaajidka waxaan loo baahnayn inaan lagu samaynin sheeko iyo fadhiyo gaara iyo xan iyo hadal iyo dad maaragtay hadalkooda sixun loo soo qaado looma dhisin masaajidada walaalayaal sidaas waxaad arkaysaa khaasatan yurub masaajida badan oo maaragtay taxawaluu ilaa makaanin liljuluus makaanin lisamari wasahar والكلام الذي لا يليق نسجدوا حضرك شعبتكم وإمليا لكن ذكر الله لكم أيضا سبحانه وتعالى شيكوين لغيها بحتى مكة قبركم إن أين مكة أولتا أين ذكر الله يا حين تاصلوا وضعنا ولا ليا سجدوا حلوق السيرة ذكر وقراءة القرآن وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيادين أعراض وغيبانيا أيام مساجد النبي صلى الله عليه وسلم waalahay baadiyaa dastuurkii maamuuska masaajidka ma yaqaano baadi u ka yimid kaali baa qabatay intuu istaagay uu masaajidka dhinac ka mid ah meel yaroo koona oo masaajidka ka mid ah ayuu ku kaajay ninkii caraadigeed ee baadiyaha ah asxaabtii masaajidka xurmadiisa ixtiraamkiisa garanaysay ayaa ninkii intay ku soo ordeen ayay damceen maaragtay ayaa waxay damceen inay ka joojiyaan waxaan uu samaynayo iyo kaadida laakiin rasuulku uu gartay sala allahu calayh wasalam inuusan garanaynin waxaan uu sameeyey inuu khalad yahay ma garanayo idan waa in loo dhamaxiyo weeyaan qofkaas oo kale rasuulku markaas wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa tadrimuu wuxuu yihi kaadida ha ku goynina bimacna alxadiid kaadida ha dhibina walaakin ha ku goynina ha dhamaysto ha dhamaysta marka hore markuu kaadidii dhamaystay ayuu rasuulku u yeedhay sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi markaasuu la hadlay markaasu ina hada almasaajid lidikri illah wa qira'ati alqur'aan ya masaajidadan ilahay waxaa loo dhisay oo loo sameeyey ilaahay lagu xuso qur-aanka in lagu akriyo uma suubado waxyaalahan xumaanta ah in lagu dhex sameeyo ama kaadi ama saxaaro ama wax lamid oo qashin iyo maaragtay in waxyaalaha lagu sameeyo munaasab maaha ayuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam idan asxaabtii wuu edbiyey oo wuxuu ku edbiyey inay u dhamriyaan maadaama ninkii uusan cilmi lahayn isagiina wuu tawjiihiyey sala allahu calayh wasalam oo wuxuu u sheegay masaajidada in qur-aanka iyo dikriga ilaahay in maaragtay loo dhisay ee waxyaalaha noocan oo kale ah ayna munaasab ku ahayn in lagu sameeyo riwaayo kale waxaa ku jirtay ninkii wuxuu jeclaystay sida rasuulku degan ee naxariista leh ee uu nabigu wuxuu u sheegay sala allahu calayh wasalam wuxuuna nacay oo uu aada u karay sidii adkayd ee asxaabta qaarkeed ay maaragtay ay uga nahiyeen ama ay maaragtay ugu boodeen markaasu wuxuu yidhi baa la yidhi allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axada wuxuu yidhi ilaahu anii muxamed noo naxariiso oo qof kale ha u naxariisanin markaasuu rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laqad xajarta waasica wax waasica raxmad ilaahi oo waasica ayaad ayaad yaraysay ayaad soo gaabsay ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu waxay ku tusinayaan in dhimrinta iyo maaragtay sida wanaagsan oo wax loogu sheego dadka jaahiliinta ee markaa cilmi lahayn inay u tahay soo jiidanaysa inay tahay dadka ducaadda ah ee dadka diinta u sheegeen middaas ayaa looga baahan yahay aadaabta wanaagsan inay qataan asinfu saadis sinfiga lixaad dadkaa wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala sida gaarka u maamuusay waxaa ka mid ah ama qaybtooda lixaad waxa weeye suu rasuulku noo sheegay sala allahu calayhi wasalam rajulun tasadaqa bisadaqa fa akfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu ama sida riwaayo kale ku soo aroortay maa anfaqat yamiinu waa qof wey sadaqaystay oo sadaqadii qariyey rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam xataa waxay midigtiisu bixinayso bixinaysu ma ogaanayso yacni wuxuu ka qarinayaa dadka iyo waxaasuu ka qarinayaa taasina waa midda ugu soo dhow in uu qofku maaragtay uusan ayna gelin kibir iyo maaragtay faan iyo sadaqaan bixiya ayna gelin isaga qalbigiisa ee ilaahay daraaddiis subxaanahu watacaala uu u bixiyo taas way sii macno badan tahay laakiin qofku hadduu iyadoo la arkayo bixiyo isagoo qalbigiisu uu fiican yahay iyada lafteedu waa madluub weye waana loo baahan yahay khaasatan hadduu qofku isleeyahay haddaad si dadku ku ogaadaan inaad bixisay kheyrkaa way kaagaga dayanayaan oo maaragtay iyaguna way kugu dayanayaan taa markaa waxaa wanaagsan inuu dadka u sheego oo maa dadka hortiisa uu ku bixiyo si loogu daydo maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa dad baahanaya masaajidka nabiga yimid nabiga yimid sala allahu calayh wasalam oo aada u rafaadsan dal fiican aan qabin markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabta wuxuu ku waaniyey inay sadaqaystaan oo walaalahooda ay baahan ay ku sadaqaystaan ayuu ku waaniyey ninbaa wuxuu keenay ninbaa wuxuu keenay sadaqo ay gacantiisu qaadi leedahay timir uu qaadi leeyahay ayuu keenay dadkii markaas intay kaceen ayuu nin kasta wuxuu yahayey ayuu keenay rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam ninka dadka khayrka tusa oo khayr u horseeda wax alla wixii khayrkaa kaga dayday ajirkii ay lahaayeen ayuu leeyahay iyagana ajirkoodii waxba laga lagama nusqaaminayo ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam idankaas wuu ka duwan yahay laakiin sadaqada haddaad karsato oo qaybna maaragtay inteeda badan aad karsato oo ilaahay daraaddii aad u bixiso ajirkaa adag ayay leedahay maalinkaa dada sirka gaarkaa loo maamusayo laanna waxay ku tusinaysaa madal ikhlaas ilaahay daraaddii xubbiga kalgacaylka uu u qabo qofkaas iyo raxmad ilaahay uu doonayo ayay ku tusinaysaa qofka walihaadaa sidaa gaarkee wanaagsan ayuu alla ugu naxariistay oo u maamusay subxaanahu watacaala in tubdu sadaqaati fa nicamaahi وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إلهي وحده سبحانه وتعالى صدقة هداد موجسان وهو نكسنته قال بوفي عنته هداد قرستان وصدقة القرسان وفقر المساكين تاتسيسان من داس هايدين خير بدن دنبيال كينو إلهي وقضافة سبحانه وتعالى waxaa la waramaa taabicigii u weynaa zayn alcaabidiin ibn cali zayn alcaabidiin ibn cali wuxuu ahaa taabici weyn buu ahaa waxaana dalaya saxaabigii weynaa rasuul illaahi sala allahu calayhi wasalam wiilka nabiga uu waa xuseen binu cali ayaa dhalisay cabdiin binu cali ibnu lxusein xuseen baa uu ah basruu joogay markaasaa wuxuu ahaa nin aada loo sharfa dabcan ahli beyti nabiyi sala allahu calayh wasalam wa maca maarata sharaftiisa iyo karaamo dadka ay u hayaan ayaa waxaa la yidhi habeenkii habeenkii markuu madoobaado ee dadku ay seexdaan ayaa waxaa la yidhi wax alla waxa maaragtay intuu bakhaaradiisa furo ayuu dhabarkiisa wuxuu ku beldeli jiray raashinka guryaha masaakiinta u qaybin jiray timir ha noqdaan zabiib ha noqoto bur ha noqoto cunnaad buu heli karaa addoommo u qaaduu heli karaa shaqaaluu heli karaa in ilaahay ugu dhawaada subxaana wa tacaala ayuu dhabarka ku qaadi jiraa la yidhi markii uu dhintay ee la damcayn la dhaqo ayaa waxaa la arkay waxaa la yidhi garabkiisa iyo dhabarkiisa oo dhan oo xarkihii uu ku qaadiyey joodadaha uu ku celceliyey ee dhabarka uu ku qaadiyey oo wada calaamad u yeelay baa la arkaa la yidhi markaasaa dadkii dhaqayey waxay weydiiyeen ehelkiisay weydiiyeen arrintani maxay tahay arrintani maxay tahay markaasa waxay yidhaahdeen leannahu habeenkii marka ay tahay ayuu bakhaaradiisa intuu furo masaakiinta dhabarkiisa ayuu raashinka ugu qaadin jiray oo aakharu leelka uu geyn jiray isagoo wax binu-aadmi oon arka oon ilaahay ahayn uuna jirin idankaas muxuu ka mid yahay kuwa sadaqadooda qarsaday soo ka mid maaha idan saasaan loo baahan yahan walaalayaal sadaqadu sideedaba fadli badan bay leedahay naarta ayaa qofka ka xijaabtaa ittaqu nnaara walow bishaqi timra rasuulku wuxuu lehy sala allahu calayh wasalam naarta iskaga xijaaba walow timir nuskeedba ha ahaadee khaasatan marka loo baahan yahay walaalada ay u baahan yihiin aada og tahay inay dhiban yihiin oo maaragtay sadaqadu markaasay waajib noqonaysaa markaasay fadli badan tahay idan arrinta waxaa loo baahan yahay inaan lama ogaanin walaalayaal qaybta toddobaad ee xadiidka u dambeeya rasuulku inoo sheegay sala allahu calayh wasalam ee la maamuusayo ee nasabkaa wanaagsan helaya ee sharaftaa la siinayo ee harkaa ilaahay harsanaya maalinka dadku ay u baahan yihiin meelay harsadaan iyo meel ay fadhiistaan ee raxmadda ilaahay u baahan yihiin maalinkaas waa nin weeye nin weeye laakiin ragga kuma jiro dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaal haweeney baa isu soo bandhigtay haweeney baa ula asbaxday iyadoo ina caadi arrintaasi ahayn ayay si gaar ah ayay ula soo afbaxday dalab bay usoo qadintay waxay doontay wixii ilaahay xarramay subxaanahu wa tacaala inay sameeyaan ayay doontay sida caadiga ah sida caamka ah ragga ayaa waxaa lagu ogyahay iyagu inay yihiin kuwa wax doona kuwa dumarka raadsada dumarkuna ay yihiin kuwa ka carara kuwa diida kuwa qaaliga ayna helaynin inay yihiin laakiin arrintii cagsi bay noqotay mowqafkii wuu isbedelay qof kastaba booskii qofkii kale ayuu qaatay meeshan haweeneyda wax dalbaysa laakiin haweeneyda haweeney caadi ma ah sharaf iyo masab intaba waa lagu ogyahay quux iyo dabar intaba waa lagu ogyahay idan maxaa weeye taas macnaheed waa maxay asbaabtaas oo dhan waxay qof kasta nin kasta ugu yeedhaysaa in uu maarata arrintaa usoo degdego inuu aqbalo laakiin qofka maxabada ilaahay qalbigiisa ku jiro subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay shahawaadkiisa ilaahay raalli ahaanshihiisa ka fadilay qofkaasi kuma jiro haweeneyda saas ayaa soo bandhigtay dalabtay naftiisa farta ugu midaartay telefoon u dirtay u timid tiri diyaar baan ku ahay wax kastana waa diyaar meeshuna meel cabsila ma aha waxaad doontana waad helaysaa tafadal laakiin hal kelimad buu ku jawaabay mowqafka bal u fiirsa mowqafka intuu leegyahay waa dhalinyaro xoog iyo maaragtay intaba alla waa siiyey baahina way haysaa walaakiin mowqafkan ilaahay buu xusuusay subxaanahu wa tacaala markaasu wuxuu leeyahy muxuu yidhi innii akhaafu allaha raba alcaalamiin ilaahay abuuray baan ka baqayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay baan ka xishoonayaa xumaantaa ma samayn karo aniga oo baahano nafteeda u baahan tahay wa maca dalika khawfan min allah khawfan min allah khawfan min alwuquufi amaami amaami illah subxaana wa tacala yowma alqiyaama anigoo ilaahay mawqifkaan hor istaagaya ka cabsanaya ayaan ilaahay dartii aan arrintaa u samaynaynin waa haweenay waan sheegnay laakiin laakiin cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsideena baa wax kasta ka weyn mawqifka ilaahay la hor istaagayo ayaa wax kasta ka weyn arrintaa waxay qabsatay nabi anbiyada ka mid ah nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam qur-aankay ku jirtaa waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsih وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هوانيس وأبون مركا إسجا سيد كيسي قريسو جوغا وأبنير حوق بدوي gabadhii uu qabay wasiirka gurigiisa uu joogo xaaskiisii ayaa guri cidlaa ku xidhatay albaabaday soo xidhay darkeeda kii quruxsanaa bay soo qaadatay cid arkaysa iyo cid maqlaysa iyo cid og ma leh waa dhalinyaro xoog wuu ku dhan yahay shahwana way haysaa walaakin walaakin muxuu ku jawaabay macaada allah ilaahay baan ka magan galay macaada allah ilaahay baan ka magan galay mowqafkaa qofka qaadan kara waa kii walaalayaal mowqafka maanta waad ogtihiin شهوة الفرج شهوة الفرج المصيبة الطامة الكبرى مصيبة ما انت دليرة المسلمين تا هي قبله مسلمات كا خاصة دفك قلبيت كيمد إلا من رحم الله إلا يقفون حريص منه سبحانه وتعالى وحوي حصوت كواي راضي ولا ليال معاصي ويبغطي إليه بالعاصية سبحانه وتعالى زنوبي يا بغطي idan waa zinibi weeye zinadaa weeye ilaahay anaga nabadgeliyo subxaanahu watacaala macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaay inahu laa yuflixu alzaalimuun idan walaalayaal mowqifka saasa ninka istaaga diida uu ku dhaco maaragtay xaaraan isagoo u sahlan tahay wax kasta uga sahlan tahay saajka ku leexda xalaashiisa ku ekaada cabsi ilaahay uu ka baqa subxaanahu wa tacaala waxaa loo rajaynayaa oo aaday u badan tahay inuu ka qayb galo in kuwaa la sharfay iyo kuwaa la maamuusay arrintaasna waxa weeyaan toddobadaa sife aan sheegnay rag iyo dumarba way udhaxaysaa rag iyo dumarba way udhaxaysaa magaca raggay ku soo arooray macnuhu maaha in ragga oo jeeda ma aha laakiin waa isma alghaalib shaaricu wuu iska isticmaalaa waxaana loo jeedaa dhammaan gabadh iyo wiilba mowqifyadaa qofka qab mid ka mida mid ka mida ama laba ka mida ama saddex sifoo ka mida qofkaa la siiya subxaana wa tacaala ee uu waafajiyo waa qofka maalinka nimcadaa ilaahay subxaana wa tacaala gelaya waa qofka maalinka maamuuskaa sharafta badan gelaya nasal allah subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa an yajcalanaa waiyaakum min haulaa'i sabca نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السبعة نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السبعة إخوتي وأخواتي في الله فلنحرص جميعا أن نكون من هؤلاء السبعة الذين سوف يذلهم الله في ظله يوم لا ذل إلا ذله إخوتي وأخواتي في الله إلهي وحان كرجنا سبحانه وتعالى إنو نغبقه كو صفاتك كسفوبة كو إلهي سبحانه وتعالى كرامديسة دوسي مالك دبات البضن من تاسا إلهي كرجنا سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم
جزاك الله خيرا وخير الجزاء الشيخ عبد النور الله سبحانه وتعالى ميزان حسنات الله كسر محاضرة القيم كا أنك الإلمان الله نوافع إن شاء الله تعالى دور سؤال هذا لصعد الموضوع أيا يسوق على رنتي سؤال كواد والله لو حلية هي ألا درتي سوحا أهين قفكي لو جعلاضة ثواب إي أجر ما لقيه لايا wuxuu kaloo leeyahay ma la oran karaa qofkaas waa ahlu khayr oo ma la magacaabi karaa falyatafadal mashkuura sheekh cabdinaas
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا جعلك عن كشكين إنه وعدد الله الدرادي سج على عليه سبحانه وتعالى قال الله سج على المكة لنا عي أولا وعدد مؤمنين آه. وعلى قلوب وإتهي علاقة إيمان وتعاون في سبيل الله وعلاقة الله درادي كردستان وعلاقة إيمان يعصى الله كردستان وي dadka muslimiinta ee wada jooga ama isku barta khayrka ee laga yaabo inay khayrka isu jecel yihiin wanaagga isu jecel yihiin way soo gelayaan nacam laakiin kalgacaylka aan kaa ahayn ee ilaahay daraaddi ahayn subxaana wa tacaala dabcan lama odhan karo macnaha aan ka sheekaynana ayuu soo gelayaa lama odhan karo laakiin qasadku hadduu yahay masalan nin haweenaydiisii xaaskiisii jecel zawjadiisii oo jacayl fitri ah oo maaragtay kalgacayl ah u jecel masalan waxa weeyaan dabcan macnaha aan soo sheegnay oo kale laakiin dabcan macnaha aan soo sheegnay ma aha laakiin hadduu maaragtay waa arrin madluuba oo loo baahan yahay ninku xareerkiisa inuu jeclaado oo ixsaan iyo wanaag u sameeyo waayo xadiidka nabigu wuxuu ku sheegay xadiidka qaarkood in qofka xataa ajir uu ka helayo uu tagniinka xaaskiisa uu tegayo idan kalgacaylka aan ku dhisnayn ilaahay daraaddii dabcan macnaha aan ka sheekaynay ma soo gelayo dabcan laakiin macnuhu ma aha in uu macsiyo yahay allaahumma inuu yahay mooyaane in aad jeclaato qalbigaad ka jeclaato acdaada ilaahay subxaana wa tacaala kuwa alle subxaana wa tacaala ku caasiyey beelulmacsida ah ama maaragtay kufri iyo dulmi iyo fasaad ku jira kuwa inaad jeclaato dabcan macsiyo wey kuwaasi macsiyo wey leanna xadiidka waxaa ku waxaa ku soo arooray almar-u maca man axab qofku cidduu jecel yahay ayuu maceeda noqdaa yowma alqiyaama haddaad muuminiinta jeceshahay haddaad rasuulkaaga jeceshahay sala allahu calayh wasalam haddaad saalixiinta jeceshahay kuwa ayaad la joogaysaa yowma alqiyaama haddaad laakiin kuwa macaasida iyo fasaadka iyo dulmiga iyo tacaddiga iyo xuduudda ka tallaabay aad jeceshahayna kuwaas ayaad macooda ahaanaysaa walow iddacayta alislaam walow iddacayta alislaam islaamka waa sheega tire haddaa xug kalgacaylkaaga iyo xubigaaga iyo iyo xiriirkaaguba uu yahay kuwa ilaahay uu necab yahay subxaana wa tacaala kuwaasa lagu soo cadirinaya kuwaasa mid noqonaysa taas waa mid awe ama qofkaasi ahlu khayr weeye ma la odhan karaa dabcan waxa weeyaan qofka saalixa ah ee uu ka muuqdo camalkiisa iyo maaragtay ficilkiisa iyo bidaantiisaba iyo ay ka muuqato inuu camal saalixa iyo cibaado wanaagsan waad odhan kartaa sida uu sheekh maaragtay aan hadda sheegaynay alimaamu xasan albasri muxuu yidhi inii la adunnuhu waxaan u malaynayaa min ahli ljanna waan u malaynayaa allahu aclam allahu aclam wax yaqiina ma jiro walihaada waxaa laleeyahay maaragtay waxaan u malaynayaa inuu ahlu khayr yahay sidaa ayaad leedahay waxay odhan jireen sida soo aroortay markay leeyihiin waxa weeyaan ma qofkaas wuu wanaagsan yahay waxay odhan jireen wallahu xasiibu walaa nuzaki cala allahi axad ee annagu qofna ilaahay uma taskeenayno qofna alla uma ammaanayno ilaahay sidaa garanaya ilaahay baan xisaabaya laakiin sidaasaan u malaynayaa saasay dadka saalixiinta odhan jireen sidaasaan u malaynayaa jazaaka allahu khayr
jazaaka allahu khayran wa khayr ljazaa sheekh cabdinuur walaalkan wuxuu leeyahay haddii markaan lacagta bixinayno badanaa gacanta midig ayaan boorsada lacagta kaga soo bixinaa gacanta bidixna waan u adeegsanaa marka xadiiska ma soo gelaynaa ayuu leeyahay xadiiskaas ma soo gelaayo qofka markuu sadaqad bixinaayo maadaama labadii gacmood oo gacanta midig halka qarisay gacanta bidixi ahaay ma soo gelaa u leeyahy walaalkan falyatafadal mashkuuran sheekh cabdillah
jazaaka allahu khayran ونفع الله بك ولا معناها حديثك حويان قصدك وقريوي ومبالغة ودلال يعني وحال لغو هذا نكاس وحو دلالين وسقفنا وشيقين لكن لفظك اللي متشيدو لفظك مقصود معها يعني قعنتي سبلح كقريي وحي قعنتي سميك بحصو لفظك مقصود معها qasadku waxa weeyaan bimacnaa wuxuu ku dheeraaday inuu qariyo oo dadka binaadmiga ah muunagu sheegin kamana sheekaynin laakiin labadaada gacmood waxaa laga yaabaa sadaqintaad soo qaada labada gacmood binaad ku qaado way soo gelaysaa qofka sadaqada qariyey laakiin macnuhu waxa weeyaan waa sadaqada wuu qariyo macnuhu qasadku saa weya akhil xabiib macnuhu saa weeyaan ilahayna ha kugu anfaca naga dhammaantaan ha nagu anfaco subxaana watacaala jazaak allahu khayran shee cabdinuur n gabar walaala waxay leedahay gurigeyga meel ka mid haddaa masjid ka dhigto masjid maka ma ka dhigan karaa cafwan mana soo gelayaa xadiiskii a qeybtii ahayd qofka masaajidka ku xiran qalbigiisa
نعم بارك الله فيك أختي في الله أولا حديثك وحولنا وحوك شاكي سيد رسولك نوشاكي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد قف مسجدك قلبي سوك حريهي إذا المساجد ومساجد هذا وبيوته قلها إلهي سبحانه وتعالى لو دياري مساجد للنقضان نعم gurigaada meel ka mida me- gaar waad uga waad uga dhigi kartaa masjid meelaad ku tukato makaanu sujuud masjid markaa le makaanu sujuud meelaad ku sujuudood ku tukato gurigaaga inaad ka dhigataa in fiican wey asxaabi asxaabta nabiga ka mida sala allahu alayhi wasalam cutbaan bin malik inuu ahaa alansaari iyanu asxaabi ka lahaa ma xususta laakiin saasaan u malaynayaa ayaa rasuulka wuxuu ka codsaday sala allahu calayh wasalam inuu gurigiisa yimaado oo uu meel ugu tukado si uu hadhow meesha ay ugu tukadaan meel uu ka dhigto meel uu ku tukado inuu nebigu intuu gurigiisa yimaado uu ugu tukado hadhowna meesha intuu barakaysto uu ku tukado nebigu meeshuu ku tukaday ayuu rasuulka ka dalbay sala allahu calayhi wasalam idan way wanaagsan tahay gurigaaga meel ka mid ah oo khaas ah inaad ka dhigato meel aad ku tukato laakiin laakiin masaajidada laga hadlayo waa masaajidada caamka ah ee masjid loo yaqaano weeyaan laakiin meeshaad sheegaysa waa gurigaagii weeye insha allahu tacaalana sifaad badan oo kale ayaad kusoo gelaysaa insha allahu tacaala ilahay hadduu ku waafajiyo laakiin xadiidka macnihiisa waxaan ka fahmaynaa in uu yahay masaajidada caamka ah inay yihiin kuwa loo jeedo insha allah
jazaak allahu khayran shee cabdinuur wa khayr ljazaa su-aala hadday mada casharka ku jirtaa walaal koley wuxuu leeyahay masalaad ka hadasho way wuxuu leeyahay haddaan masaajidka imaado oo banaanka walaalaha muslimiinta kula sheekaysto ma dhib ayaa ku jira
nacam nacam macnaha wuxuu jiraa isagoo haddaan taxiyat almasjid aan tukan weli oo masaajidkii aan soo salaabina
banaanka muxuu ka wadaa ma maba soo gelinaya banaanka korkiisa miya Ah, masaajidka banaankiisa نعم نعم نعم أولا ولليال waxaa iska jira madaahir iyo ama axwaal loo baahan yahay in dadka muslimiinta ay ka dadaalaan oo la xaliyo axwaasha waxaa ka mid ah aadaabta masaajidka fi lxaqiiqa soomaalidu way masaajid jeceshahay way khayr jecel yihiin saidku meelaha inta badan maaragtay ku xidhan yihiin bay ka mid yihiin kuwa ilaahay waafajiyo subxaana wa tacaala laakiin masaajidka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax maaragtay eh, aadaabtiisa la la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay aadaabta masaajidka waxaa ka mid ah in qof masaajid yimid uuna masaajidka isagoo masaajidka usoo socday inuusan masaajidka hor istaagin ee hadafkiisii maadaama masaajidka uu ahaa inuu masaajidka toos usoo galo taxiyat masjid tukado masaajidka gudihiisana waxyaalo ka baxsan ee camalka masaajidka loogu talagalay uuna ku samaynin sida inuu ku sheekeeyo oo aswaad sawd badan oo maaragtay kor loo qaado dadka oo maaragtay saas oo kale laakiin qof baa tukanaya qof baa qur-aan akhrisanaya qof baa laga yaabaa inuu waxoogaa maaragtay uu uu masaajidka uu cibaadaysanayo ilaahay muraaqabeynaya subxaana wa tacaala marka aswaada iyo waxa keenay midaan ka hadlayna midaan wey mid labaad maba wanaagsana adigoo masaajidka gelin ba inaad hor istaagto masaajidka oo sheeko waxawey waxaa ku tusinaysaa in ixtiraamkaaga iyo maaragtay kalgacaylka masaajidkaadu haysan inuusan weyneyn ayay ku tusinaysaa waxaa kale oo maaragtay madar xaqiiqatan waxoogaa ka fog ah aadaabta in marka masaajidka laga soo baxo masaajidka la shartubo masaajidka soomaalidu way taqaanaa arrintaas alxaqiiqa dadka kale muslimiinta arrintan way nagu mulaaxadeeyaan waa laga sheekeeyaa sabaaba hadalka kor bay u qaadaan ayaa la yidhaahdaa masaajidka hortiisa istubaan mar musiibada waxaa ka sii daran masaajidka hortiisa hadda in barkood sigaarka ku cabaan in sigaar ku cabaan oo ay ku sheekeeyaan oo waxyaala munaasaba inay ku hadlaan waxyaalaha makaan cibaada waa meel khaasoo cibaado loogu talagalay marka waxa in laga dheeriya ayaa loo baahan yahay waxaad arkaysaa kaniisadaha hortooda iyo meelaha lagu cibaadaystay dadka diinaha kale ay leeyihiin in aadan arkaynin gaaliban inta badan in hortooda ma masaajid meesha horteeda ama dad sigaar ku cabaya ama maaragtay laakiin dadka muslimiinta maxaa u diiday inay ixtiraamaan masaajidadooda iyo meelaha ay ku cibaadaysanayaan saas ayaa loo baahan yahay xaaraan ma aha in insaankaad hor istaagta adoo ka soo baxay oo taasi waa xaaraan cidna kuma odhan karto laakiin aadaabta wanaagsan ka mid maaha in sha allahu tacala allah ina waafajiyo khaasatan arrimaha noocaas inagu caadadaa ka dhigan waxaa laga yaabaa masaajidka marka salaada laga soo baxo in waddadii la xidho oo la sameeyo ciriiri oo la sameeyo maaragtay waxyaalahaasina xaqiiqatan waxyaala in la iska ilaaliyo loo baahan yahay weeyaan allah inaga aqbal cibaadaadkeenna ee waxaa khaasatan innagaad moodaa arrin caama khaas inoo noqotay inay tahay meel kastoon joogno midaan la iska ilaaliyo waa munaasab jazakum allahu khayr baaraka fiikum jazaaka allahu khayra wa khayru jazaa sheekh cabdinuur afar su-aalood agteeda taallo mawduuca waa ka baxsanya runtii een waan soo gaaban insha allah su-aasha koowaad ee gabar walaala waxay leedahay ninkayga waysada miiga jibiyaa sheekh cabdinuur fadal
naam masalada ku saabsan waysada ninkaagu ma kaa jabiyaa ama dumarkuba waysada ma jabiyaan xagga ragga marka la eego masaladaasi dabcan waa masalo waa naqaanaa waa masalo khilaaf ah culimada qaarkeed waxay qabtaa in haweenayda ajnabiga ah iyo ninka ajnabiga ka ajnabiga dabcan waxaan ka wadnaa aan maxramka ahayn walaalkaa aabbaha abtigaa adeerkaa walaalkaa walaalkaa wiilkuu dhalay walaashaa wiilkaa dhashay midka naaskaad wada nuugteen iyo wixii lamid ah inay qofka haddii ay taabto ama nin ha ahaado ama naagba ama haweeney ha ahaadee inay salaadu ka tabayso ayaa waxaa qaba alimaam ashaafici saasuu qaba madhab shaafici saasay saa ayaa maaragtay ay qabaan waxayna daliilsadaan ama daliilka weyn aayadda qur-aanka aw lamastubu nisaa aw lamastubu nisaa laba qaraaco ayay maaragtay daliil ayay u soo qaataan laakiin dabcan qarada aw laamastum siduu ku fasira ibnu cabbaas waxaa weeyaan waxaa weeyaan lams waa waxaa weeyaan aw laamastum nisaa bimacna aljimac wey oo tegitaan wey fii hadihi alxaala ayay waysadu jabaysaa laakiin xadiis saxiixa waxaa ku soo aroortay inuu nabigu dhunkaday sala allahu calayhi wasalam zawjaadkiisa bar ka mida sida ay werisay asayida caaisha radia allahu tacaala canha oo uuna isagoo weysaysanin uu salaada galay salaada aaday zawjadiisu dhunkaday zawjaadkiisa bar ka mida xataa saxaabigii ay maaragtay xadiidka ka wariyey ama maaragtay taabicii xadiidka ka wariyey caaisha ayaa wuxuu yidhi tay ahayd buu isu adiga mayn ahayn mid uu nabigu dhunkaday markaasay qosushay bimacnaa caaisha lafteeda ayay ahayd laakiin maaragtay xishood ahaan ayaynan isu magacdhabin radia allahu tacaala canha idan uktii fillah sida saxiixa ee xadiid ku soo aroortay waxaa kamid xadiidkii kale ee caaisha ay tiri nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo tukanaya habeenkii salaatuleyl qiyaamuleyl u taagan ayaa guriga cidhiidhi buu ahaa lugaha ayaa way hor jiiftay nabiga sala allahu alay salam markuu sujuudo intuu lugta ka taabto ayay lugaheeda dib u celinaysay soo nabigu u sujuudo markuu istaagana lugaheeda way fidsanaysay dadka waxay- fuqahaada markay arrintaa taxaliilinaya waxay leeyihiin marada xaa'il baa saaraaya wax daliila oo arrintaa odhanaya ma jiro tacabunkashuna waa waadix tafsiirka ibnu cabbaas lilaaya iyo qira'adaasana waa waadix idan waxa weeyaan tabi wuxuu xadiidtaasi ay daliil u tahay in ninkaagu uusan kaa jebinaynin dabcan jumhuurulculamaana saasay qabaan jumhuurulculamaa sidaasay qabaan laakiin ashaaficiya waxay qabaan inay jebinayso saan horu sheegnay qola kale way dhexdhexaadiyeen labada qolay dhexdhexaadiyeen oo waxay yidhaahdeen taabashadaasi hadday shahwo tahay oo ninkii haweenaydiisii uu maaragtay wax ka doonayo dhan ka leeyahay xaajo ay jirto ma taa iyadaa way ka jebinaysaa laakiin haddaynan uun taabasho gacanta oo adoo weel u dhiibayo gacanta uu kaaga dhaco iyo wax lamid ah ma jebinayso ayay leeyihiin culimada fuqahada qaarkeed laakiin sida raajixa ee maaragtay loo badan yahay adilada waadixiina ay u badan tahay waxa weeyaan ninkaagu inuusan kaa jebinaynin salaada sida ay sheegtay asayida caaisha umulmu'miniin xadiidkaa saxiixa ee shoor u sheegnay ay ku sheegtay wallaahu aclam jazaaka allahu khayran wakhayru jazaa sheekh cabdinuur een walaalo badana waxay leeyihiin een culimmada maxay uga hadli laayihiin ama dadka u baraarujin laayihiin maadaama ay macnaha si joogta uga hadli laayihiin maadaama soomaaliya ay etoobiya kusoo duushay waddankiina la haystaa dowlad ku sheegana ay diinta la dagaalantay falay tafadal sheekh cabdinuur جزاك الله خيرا وبارك فيكم الله إخوتي وأخواتي في الله arrintaasi kulleyba dabcan waxa weeye marka ay dhacdo musiiba ay ummadda ku habsato marka dhibaato weyn oo maaragtay dadka ee, aad iyo aad uga yaabisa oo ghariib ah oo maaragtay la odhan karo waa mas- musiiba akbar musiiba waxa weeyaan dhul islaam dhulkaagii oo cadow maaragtay uu qabsaday oo uu maaragtay la wareegay la dagaalamaya jinsigaaga iyo diintaada iyo iyo maaragtay jiritaankaaga intaba dabcan waxa weeyaan fi kulli alcaalam waa musiibo qof bini aadma ku dhaca musiibada ugu weyn weeyaan khaasatan cadowgu hadduu yahay mid in badan in badan sanawaad badan quruun badan raadinayay fursad kaa raadinayay kula gaadayay inuu mar hoggaanka kula helo mar uu gacantiisa aada soo gasho sida maanta walaalkii arrintaa uu sheegay qabsashada cadowga soo jireenka ah ee maaragtay ay hoggaaminayso danaca adduunyo iyo xiqdiga diinta iyo nacabnimada maaragtay soo jireenka intaba ay hoggaaminaysay dhibaatadaasoo kale markay dhacdo dabcan dadka way qaybsamaan dadka way kala waxay noqdaan maaragtay waa waxyaalaha dadku ee, kala socdo wey u malayn maayo kolleyba culimmadu inay ka aamusayin arrintaa u malayn maayo qof kastaba meesha uu joogo iyo xaaladda uu ku sugan yahay waxaad ogtihiin dhammaantiin culimo badan iyo dad badan oo dadkii ugu weynaa soomaaliya ama culimadii maaragtay in iyaga laftooda ay mushkiladii ka kor dhacday oy ku habsatay oo maanta intooda badan ay xaalad ay ku sugan yihiin qaaliban aan warba laga haynin culimo badan oo waxaa jirta cadowga laftiisa la joogta oo cadowgii mushkilada waxaa weeye markuu cadowgii midna uu kugu soo duulo oo sidaa kuu galo midna isaga u kaalmaynayo oo isagii maaragtay uu u kaalmaynayo dulmigii iyo cudwaankii uu u kaalmaynayo waxa weeye waa isku mid wey dad badan ayaa maaragtay fitnada waxa weeyaan nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tatamanaw liqaa alcaduw wasalu allaha alcaafiya faidaa laqaytumuuhu fadbutuu qofku inuu tamaniyo cadowga inuu la kulmo oo cadowga uu gacanta u galo ma wanaagsana laakiin hadday ku dhacdo markaasaa loo baahaya inuu sugnaado loo baahan yahay laakiin u malayn maayo maanta nin muslima oo culimada soomaaliyeed ka mid ah oo duruufta iyo danta uu ku jiro markaa u saamaxaysa inuu ka aamusan yahay u malayn maayo walaalayaal laakiin waxaa dhici karta walaalaha waxa weeye in laysu cudur daarana waa munaasab axwaasha ay culimadeenu ku jiraanna maanta waan ognahay culimadeenu inteedii badnayd waa maaragtay inteedii badnay xaggay joogaan waxa weeye mid cadowgii laftiisii gacanta u galay iyo mid maaragtay cadowgii uu daba joogo iyo mid cadow kale oo aan isaga daanin ku hoos jira waxa weeye maanta xaalad waxaan gallay maaragtay aad iyo aad cajiib ah xaalad waxaan gallay yani waxa weeyaan yashiibu laha alwildaan kuwa yararkay hadda dhashay ay dhici kartay inay maaragtay madaxood inuu ciroobo waxa weeyaan inta qof ee loo soo sheegay ee maaragtay ku dhufatay culimmada ayaa laga yaaba xataa inayna caqligooda inuusan caadi ahayn inta xataa qofkii karaamo lahaa ee inuu karaamo iyo maaragtay uu qalbigiisa ku jirtay maanta walaalayaal dhammaan wuu gubanayaa dadku way holcayaa laakiin dhibaatadu marna wuu agtaadii ka dhacdaa oo fursad aad ku aad kaga hadasha ayay ku siisaa marna adigii kugu habsataa oo markaas ficil bay kaaga baahan tahay culimadeena walaalayaal waxa weeye waa insha allahu tacaala sida aan ka baranay iyo siday ahaan jiran unbay yihiin waa kuwa maaragtay hoggaanka wada waa kuwa isku dayaya maaragtay inay cadowgaa intay kari karaan ay walaalahood maaragtay ay ka hor istaagaan oo maaragtay ama bayaan ama maaragtay gacantooda ama lugtooda culimadeenu waa kuwa maaragtay maanta hogaaminaya shalay haddii lalahaa laakiin su-aashu waxa weeyaan awey kuwii wadaniinta isku sheegayey aku- awey kuwii hoggaan baa nahay lahaa ak- awey kuwii tobanaanka sano maaragtay markii nabadda la ahaa madaxnimo iyo hoggaan iyo sheeganaya xaggay iyagu aadeen xaggay aadeen culimada soomaaliya jaaniska la siiyey xaggay joogaan ma culimaa jaanis la siiyey markii dowladnimada jirtayna mid la cadaabo iyo mid la xidho iyo mid la dhiba ayay ahaayeen maanta markii maaragtay ay hoggaanka ee nabadgelyada ay keeneen waa kuwan caalamkii oo dhan caalamkan daalimka ah ee ilaahay ka cabsanayna subxaanahu wa tacaala ee ku heshiiyey inta saalixiinta ah in la baabi'iyo ayaa kusoo duulay maantana wadciga maanta jira xaqiiqatan waa wadci keli aan ahayn diin keli lagu soo duulay maaha laakiin waa ixtilaal waxa weeye bijamiic alqawaaniina fi lcaal yani caalamka oo dhan waa arrin jarima weeyaan etoobiya maslaxad uma wada soomaaliya etoobiya waxa weeyaan intaasoo boqoloo sano ayay fursadda raadinaysay laakiin geed baa yidhi baa layidhi imaada goyseena daabkayga ayaa kugu qayb aniga mid ayaa kugu jirta xaqiiqatan maanta musiibadaa ku habsatay waxaan u malaynayaa in walaaluhu ay ay culimmadooda ay maarata qalbiga u wanaajiyaan inayna u malaynin iyagu inay maarata ama cabsi ama mumaala'a ama maaragtay khoof inay ku jiraan laakiin waxa weeyaan maanta arrinta lagu jiraayo arrin hadal ma aha waa arrin ficil wey maanta arrin ficil weeye maanta waxa weeyaan dhulkeennii iyo ummaddii dhannayd waxa weye waa lala wareegay cadowgaas ayaa la wareegay ilaahayna subxaanahu wa tacaala rabi alcarshi alcadiim waxaan ka rasuulaya isagaa casiiza isagaa qaalib ah isagaa qawi ah inuu qalbigooda inuu xoogeeyo kuwa diidan kuwa maa ka dhiidhiyey kuwa diintooda iyo dalkooda iyo mustaqbalkooda iyo jiritaankooda difaacaya kuwaa qalbigooda inuu ilaahay adkeeyo subxaana wa tacaala kuwa ayaa saasaa loo baahan yahay saas inuu ilaahay lagu baryo oo laysu qabsada ayaa loo baahan yahay walaalayaal idan ikhwati waakhawaati fillah kolliga u malayn maayo inay tuuma jirto odhanaysa maaragtay dad culimo waxaa jira arrintaas ama ka aamusay laakiin waxaad ogaataan dadka aqsaamtaasi u qaybsan yihiin walaalayaal waa ognahay kuway ku habsatay kuwaa maaragtay ku shahiiday kuwaa la daba joogaa kuwaa dhibaato maaragtay meesha ay joogaan ay tahay meel aan dhaamin middaas la haysta aan dhaamin ayaa badan marka waxa weeye in loo cudurdaaro walaal waxa weeyaan oo inta maaragtay wasiile la adeegsan karo la adeegsano oo la ogaado maanta dhibkan ku jira inuusan ahayn dhib ku dhacay ummadaha caalamka jooga intooda badan inaga mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala qulubteena haysu soo dubarido cadowgaas wuxuu ka faa'iidaystay innaga khilaafkeenna innaga kala tageenna innaga isku dhaceenna innaga isnaceenna ayaa waxay keentay in aynu fashilanno in aan dullowno in aynu dhaxalkaa xun aan galno laakiin laakiin biidni alwaaxid alaxad ilahay waxaan ka rajaynaynaa midda sida cadowgaas u malaymayo inaysan u noqonin middaas ilahay ka rajaynaynaa jazaakum allahu khayran جزاك baaraka fiikum waxfadakum allah جزاك الله خير وخير جزاك شيخ عبد النور إن سؤالهنا وكبو ديرين غالي نقول إن شاء الله إن قبر ولا لا وحي لها هاي إن أسكري دولة دمرو ما أقول نقول كرا أني وكسور جيدا قال دولة دنا أن جعلين لكن ربو إسلام كنا نوحق وقفته إسلام كنا نوحق وقفته دولة دنا مرة عسنية تري إن قالada meesha joogtana ma jeceli laakiin dowladdaas askari ma ka noqon karaa
wallahi horta waxa weeye bimacnaa dawla subxaana allah dawlo qofku markuu leeyahay dawlo waxaa la yidhaahdaa dawlad waxaa curfiga caalamka waxaa la yidhahdaa dad iyagu maaragtay isxukuma oo dhul iyo dad degan oo iyagu ismaamulaa dawlad la yidhahdaa meesha waxaa jiraa dawlad dawlad ma aha waxa meesha yaalla ee aynu hadda ka sheekaynan ma dawlad baa joogtaa waxa weeyaan dad dalkoodii gacanta u geliyey dawlad kale dantay dawladeedu ha kala haato iyadu maamusa iyadu hogaamisa danteeda ku fushata iyagoo ay shaqaalo ka yihiin qofku uma shaqeeyo dawlad macnaha in la yidhahdo waa dawlad waa khalad waa macno khalad ah waa macnaha ma waa macnaha iyagu doonayaan in la yidhaahdo dawlad maxay tahay dawlad marka la tacriifinayo tacriifka caalamka waxaa la dawlad waa dhul iyo dad iyo xorriyad iyo calan iyo ayna waxaas ma jiraan isaga isaga ma kuleeya dawlad baan u shaqeynaya isaga iyo kuwa dawladda ku sheegaya dad bay u shaqeeyaan marka meeshii dawlad ma aha marka su-aasha in la yidhahdaa ka fiican inaan u shaqeeyo dawladdaas igu lagu soo duusha dalkayga qabsatay oo aan markaa iyada dhexdeeda isku daynaan dadka in ugu khidmeeyo su-aashu saas weeyaan alladii yumlak laa yamlik qof isaga laleeya wax ma yeesho qof isaga la xukumo wax ma xukumo qof isaga la hogaamiyo wax ma hogaamiyo yacni waxa weeye in la iska daayo waxaa wanaagsan maaragtay استماع إما تلك عقل لا يحظى وخلط يجب أن نسمي الأمور بأسمائها وحكست مجلس إنه يرى يا في عن دولة إلهي الله سبحانه وتعالى ومدى صوالي دولة أبانتاي وكان أبانتاي لكن الآن وكان كما يمن دولة دين ما يمن مركا محار وشقين بك دوين محار وشقين مركا ساش مركا حولان هدي ما ارتعب لنا دولة داس كلام وشقين يا أجنبي taas waxa weeye dad badan waxaa jira ugu shaqeeya dawladdan ajnabi ah oo laga yaaba inayna xaaraan hataa ahayn waxa weeye dad baa maaragtay dawladaha ku dhex nool ama yurub jooga oo dadkii markii dhibaatada ka soo caaday ku shaqeeya waxa weeye wax macsiya ma aha waa wax maaragtay uu maar shaqaysanaya ama uu laga yaaba naftiisa ku anfacay ama khayrka ku anfacay laakiin hadda maanta dawlad soomaaliyeed oo bihada macna loola jira wax jira waaqicna ma aha xaqiiqana ma aha xataa khiyaal ma aha idan bihada almacna waxa weeye su-aasha maarata cagsi in la cagsay u baahan tahay ikhwati akhwaati fillah laysa huna laysa hunaaka dawla dawla ma jirto dawladeeda ma jirto hunaaka cumala adnaab dad baa jira cumala ugu shaqeynaya dad kale ayaa meesha jooga dad soo duulay dad u shaqeynaya meesha wada yimid marka xoolaya dadkaasaa loo wada shaqeeyaa laakiin dawlad soomaaliyeed wax meeshan ma jiraan ilaahay noo keena subxaana wa tacaala waqtigeeda markaas ayaan ka jawaabi doonaa su-aasha insha allah جزاك الله خيرا وخير الجزاء شيخ عبد النور آخر سؤال إن شاء الله تعالى إن walaalo badan oo waxay leeyihiin wadankii dhib baa badan baa ka jira dhibaatooyin baa jira dad ba eh, dad badan oo waxaa jira daawooyin haysanin dad waxay cunaan ilaa yihiin qaar waxa waaye en- en, xabadaha korkooda ka socda een marka een waxaan codsanaynaa yidhaahdeen maaragtay inaad maaragtay si qaasa iyo si caama dadka muslimiinta ugu ducayso oo allah subxaanahu watacaala maaragtay dadkana walaalaha muslimiinta meelay joogaan aada ku baraarujiso alinfaaq fi sabiili illah
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والله والله يا لحويان و waxaan dareemayna dhammaanteen waa xanuun waa alam ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa rabbi alcarshi alcadiim inuu dulliga iyo hawaankaa naga qaado laakiin xaqiiqada waxa weeyaan ogaano weeyaan xaqiiqadaas waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadaa aan ku jiray dhibkaa aan ku dhex jiro inagama qaadayo ilaa inagu nafteena aan bedelo xumaanta aan ka bedelo wanaag aan u bedelo karaahada aynu isnecbnay ee cadowga sabab noogu noqotay inaynu isjeclaano dadka qaar hadda maanta waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo reer habel baa dabka keenay waxa reer habel yidhaahdo oo dab keenay ma jiro innaga baafigeena afraad باعوا نفسهم من الشيطان أفراد نفتوضا من الهورة نفتوضا الشيطان كقبل إيه دباتولا كاني قبيلو يقويس يقول طولا معها marka waa inaynu innaga lafteennu aynu dib isugu noqonno oo ilaahay subxaanahu watacaala aynu dib ugu laabanno xumaanta qalbigeena ku jira aynu bedelno waxa weeyaan dhibaatada gariibka ah ee inagu dhacday waxa weeyaan ilaa aan nafteena xumaanta ku jiraan bedela ma imanayso in la sadaqaysto kuwa foqorada masaakiinta ee maanta iyagii oo abaar ay ku dhacday roobab iyo duufaan ku dhaceen intii labadaa bacsi lagaga faa'iidaystay cadow iyo nacab aan u naxariisanin lagu soo hogaamiyey ee beriga hore xataa waxuntaaba la sheegaya xataa warkooda aan lahaynin in lagu sadaqaysto oo waxaa hayal la bixiyo oo dawo iyo raashin loo siiyo oo qofkii heli karaa woodi karaay uu saacido waajibaadka muslimka ee walaalkii uu xaq u leeyahay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa qalbigeena inuu wanaag inuu usoo looxiyo allahuma alham rushdana allahuma allahuma ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارفع عنا الذل والهوان اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم وحد صفوفنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اخف اعداءنا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتل هؤلاء الاعداء بددا اللهم اللهم فرغ جمعه اللهم فرغ جمعه اللهم فرغ جمعه اللهم اللهم اخلف ما بين قلوبهم اللهم أيد المسلمين المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الذل والهوان اللهم ارفع عنا الذل والهوان اللهم ارفع ذل عنا الذل والهوان يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jazaaka allahu khayran wa khayr wajazaa sheekh cabdinuur waxsan allahu ileyk cilmigaad allah ku barakeeyo waqtiga dheeraad hadlaysa insha allah waan ka sixaynaa bidn illah baarak allahu fiik wajazaka allahu khayran sheekh cabdinuur insha allah darsigeena